aakhiru kitaabi alxumaan awalu kitaabi allibaas kitaabu libaas awalkiisii halkan marka wuxuu ka gelaya axkaamta ku tacalluqda libaaska dhargashiga abu daa'uud marka libaaska kitaab buu ku sheegay sida bukhaarigaba kitaabu libaas libaasku uu kitaab uga dhigay bacd alculamaana bacd ala'immana kitaabu libaas meeshay ka dhihi lahayn kitaabu ziina ayay kitaabaystaan marka libaaskii iyo wixii kaleo dhan marka shanladii iyo waxyaabahaas barafuunkii marsigiisii iyo axkaamta waxaa dhan fargashiga iyo faraantiga iyo kulligood waxay ku sheegaan halkaas marka alimaamu النasaa'i kitaabu ziina ayuu leeyahay halkaas marka waxaasoo dhan meel buu ku wada jamciyey abu daawuud laakiin kitaabu libaasna gaara u qoray kitaabu tarajul ayaa ka dambay doono kitaabu tarajul marka muxuu ka wadaa kitaabu ziina ziinada kale ee libaaska ka baxsan tarajul buu ka dhigay kitaabulkhaatamna waa kitaabu ka dhigay faraantiga iyo iisa iyo axkaamtiisa baabu maa jaءa fi اlibaasi baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaaa yimid fi اlibaasi dhargashigii ayb qaala xadaثna cmr bnu cawn qaala akhbarana bnu اlmubaarak can اljurayriyi ayb saciid bn iyaas aljurayri can abi nadrata can abi saciidin اlkhudriyi qaal kaana rasuulu اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam nebigu wuxuu ahaa ida stajadda hawban mara hadduu cusboonaysiisto yacnii haddii mara cusub uu soo helo uu soo qaato sammaahu bismihi magaciisa ayuu magacaabayey imaa qamiisan qamiis inuu yahay ow cimaamatan ama cimaamad buu ku magacaabayo wixii uu yahay uma yaquulu wuxuu dhahaya allaahuma laka alxamdu ilaahu adaa ammaan leh anta kasowtaniihi marka meesha lagu magacaabaya sammaahu bismihidan xaggee waayo marka ma intuu magaceeda sheego cimaama ama qamiis inuu yidhaahdo kadib miyuu ducadan akhrinaaya mase qaar culammada waxay leeyihin sida istikhaaradoo kale ayb allaahuma in kunta taclamu anna haada almra markaasuu magacaabayaa soo maaha marka amarka waxa uu rabo safar iyo nikaax iyo waxay tahayba tanna taasoo kale waayo allaahuma laka alxamdu anta kasowtanii hadihi اlcimaamata hada اhawb hada اlqamiis saasuu dhahay meesha uu ku magacaabayo marka waa ducada dhexdeedu ku magacaabayay sidaasaa laga wadaa anta kasowtaniihi as'aluka min khayrihi maradan khayrkeedan ku su'aalanayaa wa khayri maa iyo shay khayrkiisa sunica lahu loo sameeyey khayrka loo sameeyey waa maxay in lagu asturto cawrada lagu qarsado salaadda lagu tukado ayb ilaahay lagu caabudo waxyaabahaas oo dhan waa khayrkii loo sameeyey oo u weydiisanayo wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa ilaahu min sharihi maradan sharteeda wa shari maa iyo shay shartii sunica lahu loo sameeyey sharta marka loo samayn kara maxay tahayna tafaakur kibir qofku markuu xaragoonaayo u takabur samaynaayo maro iyo dhar buu ku kibraan xadiidkii waatuu ahaa nin baa marka maradiisii jiiday isagoo marka dhinacyadiisa fiirfiirinaya dhulka lala gooye nacam fa huwa yatajaljalu fil ardi dhulkuu marka ku sii hoobanaya ayb marka taasna marka takabur iyo waxyaabahaasay keentaa ilaahayna ma jecla wallaahu laa yuxibu kulla mukhtaalin faquur ayb waxyaabaha marka lagu culuwiga iyo kibirka iyo isla weyninka lagu sameeyo waxaa weeyaan dharkaa ugu badan dharku waa ziinow walidaalika dharka shuhrada iyo dharkuu ku wada imaadaa waa shar waayo waxaasoo dhan waa wax marka adduunkiina uxun aakhiradiina un u xun taa ilaahay marka qofka mu'minkaa mar walba wuxuu shayga wanaaggiisana inuu alla warsado xumaantiisana alla ka magan galo nacam yaa waa marka islaamku ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam waxyaabaha kale ama diimaha kale ama habdhaqameedyada kale waxaasoo kale ma qabaan qaala abuu nadrata abuu nadra waxau yidhi wakaana asxaabu الnabiyi salى اllahu alيyh wali wasalam nebiga asxaabtiisu waxay ahaayeen idaa labisa axaduhum midkood hadduu labista hawban jadiidan mara cusub qiila lahu waxaa lagu dhahaayey tublii wayukhlifu اllahu caza wajalla tublii yacni waad dhammayn doontaa maradan ayb wayukhlifu اllaahu ilaahayna wuu kuu bedeli doonaa caza wajalla ayb marka tublii maxay tahay cumri dheer buu ilaahay ku siin doonaa ood maradan ku dhammayso ayb cumri dhereraa marka ilaahay looga baryaya ayb wayukhlifu اllaahu caza wajallana maradan markay kaa dhammaatana mid ka fiican baa ilaahay kugu bedeli doonaa marka tafaa'ul fiican iyo duco fiican tan marka waxay ka mid tahay tubliya wayukhlifu اllaahu caza wajalla waxyaabaha qofka maro cusub lagu arko la dhahaayo adciyooyin kale iyana waa soo aroorteen ayb ilbas jadiidan wacish xamiidan wamud shahiidan sidaana marka waa soo aroortay iyadayb tublii marka cumri dheer baa ilaahay ku siinaya maradan waad baabi'inaysaa waay waad dhammaynaysaa yani sidaad u wadata yani cumri aad ku dhammaysa ilaahay ha ku siiyo kale wayukhlif اllaahu allah kuu bedelo caza wajalla qال xadثna mسdd qال xadثna cيiسى بن yuنس عن الجurayriي بإsناaده نaxوه qال xadثna mسلم بن إبراhيم qال xadثna محمد بن dيناr عن الجurayriي بإsناaده ومعناه qال أbو dاود رwاه caبدالوهاaب الثقفي عن الجurayriي lm ydkr فيhi أbا سacيid ma sheegin وxmاad بن سلمة qاal عن الجurayriي عن أbي الcلاء عن النبي sلى الله عليه لي وسلم qاl أbو dاود xmاad بن سلمة والثقفي سmاعهma واaxد maqalkoodu waa hal isku si waaye yani macnaha abu saciid ma aynan sheegin iyaka qaala xadaanaa nusayr bnu اlfaraj qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yaziida qaala xadaanaa saciid bnu abi ayuub can abi marxuum can sahli bni mucaadi bni anas can abiihi ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه ali wasalama qaal abu marxuumkan marka magaciisa cabduraxiim ibnu maymuun ayaa la yidhaha almadani ibn maciin waa daciifiyey abu xaatimna wuxuu yidhi yuktabu xadiiuhu walaa yuxtaju bihi mutaabacaadii wax lamida unbuu galaa xadiikiisa can sahli bni mucaadi bni anas wa huwa aljuhaniyu ibnu maciin baa isaguna daciifiyey ayb ayb can abiihi mucaad bni anas ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal man akala طacaama uma qaal qofkii cunto cuno oo yidhaahdo alxamdu lilaahi aladii acamanii hada acaam warasaqaniihi igu arsuqay min hayri xawlin xeelad la'aan minii aniga xaggayga ka ahaatay la'aanteed walaa quwatin awood xaggayga ka ahaatay la'aanteed igu arsuqay gufira lahu maa taqadama min dembih dembigiisii hore wixii hormaree dembigiisa waa loo dhaafaa waman labisa qofkii labisto tawban maro faqaala alxamdu lilaahi aladii kasaanii haada ilaahay baa mahadle allihii ii marshiyey maradan athawba marada kan i marshiyey kanday athawba marada aw rasaqaniihi e arsuqay min hayri xawlin minii walaa quwa sidaa yidhaahdo qufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembihi wamaa ta'ahara dembigiisii wixii hormaray iyo wixii dib maraba xadiidkanna marka waa daciif sanadkiisana waa cilada abu marxuum iyo sahlu bnu mucaad baa ku jiraan wax marka maa ta'aharadaasna weliba yacnii wax xisaasha yacni wamaa ta'aharada nebiga unbay u sugnaatay baa leenaam hayruhu wax kale uma sugnaanin inkastoo ibnu xajar wuxuu alifay risaalo madbuuc ah oo la yidhaahdo wuxuu ku sheegaa alkhisaalu اlmukafira maa taahara min adunuubi maa taqadama min adunuubi wamaa ta'ahara axaadiidta soo aroorto sidaanoo kale ah uu risaalo juz gaaru ka alifay waa mabuuc risaalada mutadaawin mundiri laftirkiis waa la sheegay inuu ka alifay risaalo baabkaas waxayna u badan tahay axaadiidtaas inaysan ansixin liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara nebigii u sugnaatay uma hadday xataa sugnaatana waxaa lagu xambaarayaa dunuubta sakaa'irta ah ama dunuubta kabaa'irta iyadu towbay u baahan tahay biitifaaqi ahli sunnati waljamaaca baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii maa waxa yudcaa loogu alla baryo liman qof labisa tawban jadiidan mara cusub labistay ninkii mara cusub labisto waxa loogu duceeyo qaala xadaanaa isxaaq bnu اljarax aladaniyu qaala xadaanaa abunadr qaala xadaanaa isxaaq bnu saciidi can abiihi can ummi khaalidin binti khaalid bni saciid bni اlcaas ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam utiya bikiswatin mare ayaa nebiga loo keenay fiiha mare ayaa loo keenay fiihaa khamiisatun ay ku jirto maryo ayaa loo keenay go' oo ku jiro sagiiratin yar mara yar ay ku jirto fa qaala waxa uu yidhi man turawna axaqa bi haadihi yaad u aragtaan maradan inay u xaq leedahay in la siiyo fasakata alqowmu dadkii way aamuseen faqaala wuxuu yidhi iituunii biummi khaalidin ummu khaalid iigu waca gabar yaray ahayd markaa iyada wuxuuna nebigu sidaa u leeyah waxay tahay maradan waa yar tahay ayaa la siiyaa markaasuu nebigu yidhi gabadhaa iigu yeera ummu khaalid ayb iituunii biummi khaalidin iila kaalaya waxaa laga qaadanayaa marka ilmaha yaryar in kunyo loo kunyeey karo gabar yar bay ahayd marka sidaa nebigu uu leeyahay culimmadana way baabaystaan meeshaas cunuga isagoo yaroon qaan gaarinba in kunyo loo bixi karo abu fulaan iyo ummu fulaan la dhihi karo ama ummu fulaanan kunyadu marka ceeb ma leh ayb bacdi naas baa waxay dhahaan dhaqan carbeed iyo waayo dhaqan carbeedana soo galay waayo waxaasay leeyihin waxaa saxmaa ayb kunyadu marka dhaqan carabtuna waa lahaa jirtay islaamkuna waa daayey bal yacnii rifca iyo waxay tusaysaa qofka yacni ixtiraam marka kunyo loogu dhawaaqo ummadihii islaamka ahaa ee culammadii waaweyneedee aan carabta xataa ahaynna xagga nasabka aan carabta ka ahayn kunyooyinku waa wadan jireen waana isticmaali jireen abu cabdillaahi albukhaari ayb abu daawuud asijistaani waa ka abu ciisa tirmidi waa lahaan jireen ceeba male markayb wax rifca iyo markaa untusayo marka qofka la ammaanayo kale iyo in la ixtiraamo la rabaan magaciisoo qaawan laguma carabta kuma dhawaaqda iituunii biummi khaalidin iigu yeera fa utiya bihaa waa loola yimid fa albasahaa iyaahaa wuu u labisay nebigu waa siiyey uma qaala waxa uu yidhi ablii wa akhliqii ablii yanii ilaahu aad dhammaysid maradan cimri aad cimri aad yanii ilaahay cimri ha ku siiyo aad maradan ku yani dhammayso wa akhliqii ayb baabi waa isla macno ablii wa akhliqii duugay oo yani adiga duug maradan yani ha kugu duugowdo macnaheedu waxay tahay cumri dheeraad ku wadato ilaahay ha ku siiyo laba sibi waa loo dabdiyey akhliqii iyo akhlifii waakhlifii bilfaa'i wabilqaafi labada waa la dabdiyey fa'da haddii la dabdiyo marka waa akhlifii la yidhaahdaa macno fiican oo macnaheedu marka waxay tahay waakhlifii mara kalena hel ay ka dhigan tahay ilaahay beddelna ha ku siiyo yani tan intay kugu duugowdo inaad mid kale weysana ma fiicna beddelna hel culamadu marka waxay yidhahdaan macnahanaa fiican macno dheeraadana waa ka soo baxaa tasiisna waa ku jiraa laakiin ablii wa akhliqii towkiid umbaa iskaga jira towkiidkuna asal waxaa ka ah tasiiska maratayni laba jeer buu sidaa yidhi markasaan baa loogu ducaynaya wajacala yanduru ilaa calamihi nebigu wuxuu gudagalay inuu calaamadaheeda fiirinayo fi lkhamiisati uu ka fiirinayo axmara aw asfara guduud iyadoo ama iyadoo jaalla ah wayaquulu uu dhahayo ayuu gudagalay wuxuu dhahayay sanaah sanaah sanaa sanaana waa la dabdiyey sanaa sanaa sanaah sanaahna waa la dabdiyey yacni xasanun xasanun waa wanaagsan tahay waa fiican tahay waa fiican tahay yaa uma khaalid wasanaah fii kalaami اlxabashati alxasanu weyaan waxa wanaagsan ayb baabu maa jaءa fi اlqamiisi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaءa yimid amiisi qamiiska ku yimid carabtu marka iyadu uma badnaan jirin qamiis waxay u badnaan jireen izaar iyo ridaa mara hoose iyo go' kore ayay qaadan jireen iyagu maa macna alqamiis marka qamiisku waxaa weeyaan maro kor laga soo gashto oo marka raqabo iyo luqun leh gacanna leh jirkaa lagu cabiraa marka la tolaayo gacan yani gacmihii waa loo bixiyaa oo akmaam ayuu leeyahay kumamyaal gacmo ayuu leeyahay raqabana marka waa leeyahay raqabuu leeyahay oo meeshaas marka dhuunta ah qoorta ah marka cabir buu ka leeyahay oo qoortaa lagu cabiraa waa qamiisyada waxa hadda laakiin kan carabta hadda qamiis ma u isticmaasha thow bay iska dhahaan waxay carabta hadda marka thawb u taqaano iyo qamiisku waa isku mid annaga yacni marka luqadii siday ahaydaan ku wadnaa marka qamiisaa la dhahaa marka kan qamiiska la yidhaha umbaa qamiis la dhahaa halkan laakiin hadda carabta waxaa laga yaabaa caamadooda haddii la yidhaha qamiis isii qamiisku ma fahmayaan hawba iyo luga alcaamiya waa hawb athawbu waalqamiisu marka waa isku mid shaatiga isagu marka qamiis ma la dhihi karaa gadaaloo ka soo baxa shaatiga wakhtiga carabtana lama aqoonina xadiitan xilligoodiina ma jirin gadaaluu ka yimid shaatigu isagu laakiin macnaha ay ku fasiraan culamaa luga ama qariibka shaatigana wuu qaadan karaa isaga laftigiisa shaatiga marka carabtan hadda joogta sutray dhahaan sutra sutra luga alcaamiya marka waa sutra shaatiga marka isagu dhaqan ma ahayn carabtu shaatiga dheerko dheeroo kale isagu marka wuxuu leeyahay qamiis waa la dhihi karaa maxaa yeele korna waa laga soo gashtaa raqa buu leeyahay gacan iyo akmaamna waa leeyahay waa iska qamiis shaatiga iyo qamiiskalaakiin qamiiskan dheer ee marka ilaa yacni anqawyada gaarayo ayaa ayaa ayaa dihniga uu ku soo degdegaya الqamiisu ism lma yulbasu min almakiiطi اladii lahu kumaani wajaybun kum laba gacmood waa iyo jeeb buu leey jeebkuna waxaa laga wada kuleeti qaala xadaثna ibraahiim bnu musa qaala xadaثna alfadl bnu musa huwa sinaaniyu can cabdاlmuؤmin bni khaalidi اlxanafiy can cabdillaahi bni buraydaةa can umi salmةa qaalat kana axab اhiyaabi ilى rasuuli اlahi sal ا slam nebiga dharka ka loogu jacayl badan yahay wuxuu ahaa alqamiisu qamiiskuu ahaa قال xdثna زiyاad بن أyوب qال xadثna أbو طmayلة qال xadثnii cabdالمؤمن بن khاalد عan cabdاللahi بن buraydaةa can أmihi can أmi سلمة sanadkan marka wuxuu ku daray bayna cabdاللaahi بni burayda iyo أmi سلمة can أmihi buu ku daray أmi cabdالlaahi can cabdاللaahi بni buraydaةa can أmihi can أmi سلمة bukhaarina marka riwaayadana saxsan buu yidhi ah qaalat lam yakun hawbun mara ma aysan ahayn axabba ilaa rasuuli lah sal slam nebiga in loo jacayl badan yahay min qamiisin loogaga jacayl badan yahay mara uu qamiiska ka jeclaa nebiga ma jirin almizi alxaafid almiziyu abulxajaaj almizi tuxfat lashraafka waxa uu ku yidhi can ziyaad bni ayuub fii riwaayati abilxasan ibni اlcabd wa abi bakr bni daasah walam yadkurhu abulqaasim yani xadiidkan ziyaad bni ayuub heekha abu daawuud feeri abu daawuud sheekhiisu waa ziyaad bnu ayuub riwaayadaa marka ziyaad bnu ayuub yani hadda xadiidkan waa riwaayatu abilxasan bni اlcabd iyo abi bakr bni daasa riwaayadooda ayaa tan ay ku timid amaa riwaayaadka abu daawuudka sunanka looga warinaya qaarkood ma qorayaan tan walam yadkurhu abulqaasim abulqaasimna ibnu casaakiruu ka wadaa ibnu casaakir wuxuu leeyay araaf sunanka sunanka adraaftooda ayuu qoray kitaabka qoray mizi marka wuxuu leeya wuu ka tegey isaga xadiidkan isagoo sunankii ku jira darafkiisii ma sheegin markuu darafka sheegaayey riwaayadan ma baraarujinin buu ka wadaa kutubuladraafna waa kutub aad muhim u ah tuxfahan marka tuxfatulashraafka mizi isagu wuxuu ka qoray tuxfat اlashraaf calaa aطraafi اlkutubi sita qof kutubu sita akhrinaayo qiraa'o yacni marka fiican akhrinaayo ama daraaso fiican rabo ma ka maarmaayo tuxfat اlashraaf maxaa yeelay riwaayaadka iskhilaafsan nusakha kala duwan meesha laga saxo waa meesha laga saxi lahaa isagu marka wixii nugta jiro ama dad sida tan oo kale ziyaadadan marka nuskhada riwaayadaasaa keentay riwaaye heblaaye ma dhigayso oo kaleu ku leey middan baa saxsan middan ma saxsana mararka qaarkood qalad madbici ana waxaa laga yaabaa ama qalad muta'akhiriin xaggood ka yimidna in tuxfaha marka uu ku saxmo ma ka maarmayo waxaa kaloo qofka baaxidkaana kama maarmo haddii marka aad rabtid inaad mas'ale maalan wax ka qorto waxaa u baahan tahay xadiidka kutubu sita horta iyagaa koow asal ah xadiidka marka tuxfatulashraafka wuxuu kuu sheegaya isaga darafka xadiidka markuu soo qabto kutubu sita meel allaale meesha uga jira waa kuu sheegan marka waa baxi laguu fududeeyey oo uu kuu fududeeyey nin imaam weyn ahoo yacni cilmigan mutakhasisku ah baxarku ah hadhow marka waxaa fudud marka inaad xadiidkii darafkiisii markaa hesho bukhaari inta meeluu ku sheega muslim meeshuu ku wariyey abu daawuud tirmidi shuraaxdii hadhow marka waa ka faa'iidaysan kartaa dadka qaarkood wax ahamiyada lama lahan waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay muxuu tarayaa marka darafka xadiidka bis iyo arqaam keliya unbaa qoran iyo abwaab keliya xadiidka ma takhriijinayo kuleey inuu takhriijiye maba u samaysnaba nacam wuxuu u samaysan yahay xadiidka madaantiisa inuu kuu sheego nacam madaanulxadiid wax weyn waay kutub kaleo marka iyadan waxaa jirto itxaafulmahara oo kale ibnu xajar uu leeyahay isaguna marka wuxuu ku qoray muwaaa musnadka axmed musnad udaarimi kutub fara badan ayuu ku qoray marka haddaad itxaafka iyo kan tuxfaha isku hesho xadiidka meelihii uu ku soo aroorayoo dhan waa raaraadin kartaa qofka marka baxiga samaynaya laabudda inuu marka waxyaabahaas tirmidi marka waxaa kaloo ishaaray marka abulxajaaj ilmizi wadakara ana الtirmidiya qaala can اlbukhaariyi bukhaari xaggiisa wuxuu ka sheegay xadiiثu bni buraydata can ummihi can ummi salamata asaxu kan dambaa marka asaxo riwaayadan dambe qaala xadaanaa isxaaq bnu ibraahiima bni raahuuya alxandaliyu qaala xadaanaa mucaad bnu hishaam can abihi can budayl bni maysarata can shahri bni xawshab can asmaa'a binti yaziida qaalat kaanat yadu kummi rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama nebiga kumkiisa gacanteeda waxay ahayd ila arusqi ilaa curcurka yacnii kumka waxaa waaye gacanta qamiiskiisa marka gacantiisu wuxuu ku ekaa ilaa curcurka meeshaa saacadda laga xirto walidaalika marka xadiidkan iyagoo qaadanaya culamada qaar waxay yidhaahdaan isbaalku gacmahana waa galaa isbaalku marka anqawyada keliya maaha gacmaha laftirkooda waa gelayaayo anqaw yacnii curcurku inuu ka sii hoos uga degan lama rabo laakiin xadiidkan waa xadiid daciifa shahru bnu xawsha baana ku jira marka saa darteed marka rusqigu akmaamtu male yani hadda haddii xadiidkan uu daciif yahay hadduu qofku u dheer tahay hadday u gaaban tahay wax nahyi ku dhacay marka ma laha laakiin dhaqanka hadyigii salafka iyo wuxuu ahaa akmaamta waa gaabi jireen waana waaweynaan jireen baabu maa jaaa fi laqbiyati aqbiyada wixii ku yimid caddaynta labisasha baabu maa jaءa fii lubsi اlaqbiyati aqbiyada labisashadooda waxaa ku yimid xugun ku soo arooray caddayntiisii baabiya alaqbiyatu waa jamcu qabaa'in waa bifatxi اlqaaf jamcu qabaa'in waa bifatxi اlqaaf qibaa' ma ah waa qabaa' waana dhar marka carabtu aysan aqoonin oo dhulkaas acaajimta iyo ka yimid wuxuuna ahaa marka maro sidii shaati oo kale ah dhinacyada marka uga dhegan dhinacyadana waa ku dhegan tahay dhinacyada waa ka jeexan tahay xoogaa yar jeex yar bay leedahay gadaalna waa ka jeexan tahay yarbariiqad yar bay gadaal ka leedahay waa dharkan marka waa weyn oo dadka isbitaallada iyo ka shaqeeya ay gashtaanoo kale waadil soo dhoweeye waa shaati jilbahu gaaraa ilaa jilbaha dhinacyada marka waa ka waxyar jeexniin buu ka leeyahay gadaalna waxyar buu ka jeexan yahay gaararkana waa ka tolan yahay qaba' kaasaa laydhaha marka ma la fahmeen suuradiisa waa dharkan marka ay gashanayaan dadka daktarada ama yani isbitaallada ka shaqeeyo ama fitishaarigo kale fitishaarigo kale oo shaati marka inaa jilbaha soo gaari karo dhinacyadana waa ka jeexanya gadaalna marka waa jeexnin yar buu ka leeyahay oo isaga marka loogu talagalo tolmado bakistaaniga gadaal kama jeexno qaala xadaanaa marka haddii mare laga hoos qaato in la labiso karo ayb qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid wayaziid bnu khaalid bni mawhab almacnaa ana leyثa bna sacd ana leyثa xadaahum can cabdillaahi bni cubaydillaahi bni abi mulaykata can ilmiswar bni makhramata annahu qaal qasama rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu qeybiyey aqbiyatan maryo sidaas oo aqbiyaal ayuu qeybiyey walam yucdi makhramata shay-an makhramana waxba ma siinin faqaala makhramatu makhrama waxa uu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyo miswar buu ka wadaa indaliq binaa ilaa rasuulillahi sal l slam nebiga noogee na aadi rasuulka faindalaqtu macahu waan la tegey qaala waxa uu yidhi udkhul gal fadcuhu lii igu yaasha raysadoo dhan waxaa laga yaabaa marka inuusan u geli karin markaas oo howl kale iyo meel uunan ugu geli karin inuu nebigu ku jiray qaala fadacowtuhu waan u yeeray fakharaja ilayhi wuu u soo baxay nebiga tawaaduciisa bal fiirnin baa kuu yeerayaa layidhi marka waa u soo baxay wa calayhi qabaaun minhaa wa calayhi isagoo markaa wado qabaaun qaba minhaa oo ku dharkii ka mid ahaa faqaala waxa uu yidhi khaba'tu haadaa laka khaba'tu haadaa laka kan adaan kuu qariye meel kuu dhigay yacnii adaan meel kuu dhigay qaala fanadara ilayhi wuu fiiriyey zaada bnu mawhab wuxuu ku daray mahramatu mahrama yacnii maradii buu fiiriyey uma atafaqaa qaala waxa uu yidhi markaa radiya mahramatu mahramo ma raalle noqday qaala qutaybatu can ibni abi mulaykata lam yusamihi cabdullaahi bni abi mulayka ma dhihin isaga ibnu abi mulayka unbuu yidhi qutayba markaa nebiga qaala wuxuu yidhi radiya mahramatu mahramo ma raalli noqday xadiiku marka isnaadkiisu waa saxiix waxaana laga qaadanayaa marka maryahaas in la labisan kara shaatiyaalkaas marka dheer oo kale oo dhinacyada ka jeexan gadaalna jeexniinka kale fatishaariga iyo wax lamidkaa wixii la yidhaahdaba in marka la labisan karo baabun fii lubsi shuhrati shuhrada labisashadeeda n lubsu hawbi shuhra ama baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii libaasi shuhrati dharka shuhrada labisashadiisa caddayntiisiibuu u baabaya libaasu shuhra marka maxaa la dhihi karaa waxaa la dhihi karaa maro qaaliga ka badatay oo dadka indhahooda soo jiidanayso oo qofku markuu labistaba isaga un la fiirinayo ama mara yacnii liidnaanshada intay ka badatay wax curfiga dadka ka baxsan oo aad u liito ayuu ku soo labistay dadka dhan waa fiirfiirinayaan irtifaac iyo inkhifaad labada midday doonto hala ahaato shuhradu xaggaa marka waa ku timaadaan shaykhulislaam ibnu taymiya isagu wuxuu yidhaahdaa waa dharka caadada beledka aad joogtid beledku haddaan caadadiisu ay khariban tahay ma laga hadlayan curfi iska caadi ah wixii ka baxsan oo labis ah oo dadku indhaha ay kugu soo taagayaan ayaa libaasu shuhra noqonaya qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa marka dadka waxaa ku dadaala marka nufuustooda liidato qofka haddii naftiisu ay liidato wuxuu aad ugu dadaalaa si uu isu kabo wax daran buu ka raadiyaa marka kabka walidaalika naaguhu iyagu dee nuqsaana ku jirta iyagu inay iskabaan waa dhib mala oo dahab isku kabaan iyo xariir isku kabaan iyo waa loo ruqseeyey laakiin nin raga muxuu iska kabayaa nuqsaan male isagaqofba qofka uu ka nuqsaan badan yahay ama uu isu tabaaya qalbi ahaan yanii moralkiisu uu liito uu jabsan yahay ayaa waxaasoo kale ku dadaala dad marka waxaa arkaysaa meelahaas marka dadka soomaalidan hadda u yaaceen oo gaalada labadan culummadu ay tilmaamayaanba waa laga helaan nin qaadanaya dhar qaaligii ka batay oo laga yaabo kumanaan kun oo dollar oo kale gaaraya intaas muxuu rabaa in lasoo caan inuu noqdo caan nuqsaanaa ku jirta iyaga waxay rabaan shuhra ayb wa bilcaksina waxaa jira marka dad iyagana yani dhar jeexjeexan qaadanaya surweelladii oo kale marka waxaa laga dhigayaa aada inta loo soo waa la jeexjeexaya ama dhar aad u qaab daran oo jeexjeexan oo cawradiisiiba aan asturaynin iyo qaabdaradaas ilaa qaarkood marka cawradiina gacantoo gashanaan jidkana waa socdaan maradii marka halkan laftirkeeda caadaad qaab daran baa yimid maradii marka dabadiibuu ka hoos marinaa maradan surweel marka dabadii laga hoos mariyey ayb oo haddana horena gacanta la gashtay horay cawradii sidii dhurwaa camal noo socona marka dhaqankaas marka soomaalidii waa koobiyeynayan marka wax labaatan kun iyo soddon kun soddon kun oo dollar dhaqankaasaa lagu soo gadanaa marsoddon kun oo dollar qof haysto oo dalkiisa iska joogi karo oo kaga shaqaysan karo ayaa wuxuu ku iibsanaa marka dhaqankaas oo kale lanna haddii isaga uusa xataa noqonin ilmihiisiyaa waxaasoo kale noqonay iyo wax ka daran shuhrada marka dadka aan aragnay daa'iman meelahaas laftirkooda gaaladaas laftirkooda dadka shuhrada raadiye waxay u badan yihiin dadka liito mar walbana oo ama aan wax isku falin oon dad shaqaystana aan ahayn dad waxbartana aan ahayn bulshada kuwa ugu hooseeya shuhradaas oo kale raadiya dharka qaaliga isagaa gashanaayo dharka dulufkaana isaga gashanaya si uu yani isu kabo ayb caail marka mustakbira soo baxaya caailun mustakbir ayb caail mustakbiraa soo baxaya lama ogola marka shuhradaas marka libaaskeeda waciid aad u daran baa ku soo arooray labadaas dhinacba ibnu taymiyana marka isaga wuxuu ku daray de beled haddaad joogtid beledkaas curfigiisa haddii uu shareecadu waafaqsan yahay curfi ka baxsan inaad la timaado waa laga fiican yahay buldaanta muslimiintaoo kale dhaqamadooda kala gegedisan xagga dharka adiga dadkaasay u egyihiin waa kaaw haddaaddii aadan sunnadii ka tegaynin marka sunnada haddaadan ka tegaynin oo sunnadii aad ku taqayudi kartid laakiin iyaga say u egyihiin iskaga ekow haddii kale indhahaagii marka waxay noqonaysaa marka dadka indhahooda inaad soo jiidatid qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa qaala xadaanaa abu cawaana xadaثna mxamed bnu ciisa whuwa abu jacfar aلطabaac qaala xadaثna shariiku can cuثmaan bni abi zurca can اlmuhaajir الshaamiyi can ibni cumara qaala fii xadiiثi shariik yarfacuhu qaal man labisa hawba shuhratin qofkii labista albasahu اllahu ywma اlqiyaamati hawba milahu ilaahay wuxuu qiyaamaha u labisaa dhar la mid ah kaas zaada can abi cawaanata uma talahabu fiihi الnaaru naartii baa markaa dhexdiisa kula ololayso qال xadaثna mسdد qال xadaثna أbu cawاnة qاala hwba madlة dulli maradiis qاala xadaثna cثmaan بن أbi شhayba qاala xadaثna أbu النضر qاala xadaثna cabdالرaحmن بن ثاaبت qاala xadaثna xasان بن caطية can أbi muنيiب الjuرaشhي can iبni cmر qاala qاala rasuul الlahi sl اه sلم nebigu waxau yidhi man تaشhabaha bqowmi qolo qofkii isku ekaysiiye fahuwa minhum iyagoo ka mid yahay marka qolo qofkii isu ekaysiiye maxaa baabkan shuhrada loogu soo daray shuhrada mar walba dadka raadiya waa dadaan lahayn akhlaaq iyo diin haddaa marka adigana isku daydo sidoodii kaleoo kale aad noqoto ood isu ekaysiisa daahirka iskaga ekaysiisa iyagaad ka mid noqonaysaa markamarka fa huwa minhum iyagaa ka mid noqon doontaa inay noqoto xagga iimaanka waa suurtagal maxaa yeelay daahirku baadinkuu jiidanaan haddaad daahirka ka shabahda ka shabahdo qalbigana markaa inaa kaga inaad ka jeclaataa imaanaysa haddaad qalbigii ka jeclaatana adduunka inaa uga baxdaa ayb wabilahi towfiiq sal allah sal ala nabina mxamedin ala ali